Waxaa magaalada Baydhabo lagu qabtay muxaadarooyin wacyigelin ah oo looga hadlayay dhibaatooyinka caafimaad iyo bulsho ee ka dhasha gudniinka fircooniga ah oo loo garan og yahay FGM, kuwaasoo lagu qabtay qaar ka mid ah masaajida magaalada Baydhabo si kor loogu qaado heerka wacyigelinta bulshada sidii ay u joojin lahaayeen naafaynta xubinta taranka ee gabdhaha. Culimada oo ka hadlay arrintan ayaa diiradda saaray dhibaatada ay gudniinka fircooniga u geysan karo gabdhaha, iyagoo xusay in dhaqankaasi aanu ahayn mid diini ah balse uu yahay dhaqan la diidayo oo waxyeello leh. Waxa ay sheegeen in Islaamku uu farayo in la dhowro caafimaadka iyo karaamada gabdhaha, isla markaana uu mamnuucay wax kasta oo waxyeello u keeni kara jirkeeda ama nolosheeda.
gudniin oo suni ah marka sidaasn ogsintiin dadka intii qaalib soo badanayay zaman intiiba liinfahagna gudniin fircawni yalaka dhagmaayo marka gudniinka fircawnigae haase sunnadii ilaahay nabiyullaahi ibraahim la derdaarami oo una oo muslimiinta ummatu maxamed en una kadeeyina una noofadaaw gudniinkaas kan sunnada ee nin la qaadada gudniinka fircawniga eh inta badan lagu dardaarama kaas ma banaan wa kan kale may waahaa ini oo kolkolada tantika bahaasa liin hiirna laysku tafa tan kale may waahaa nadaafad ahaan dardaarta nabiyullaahi ibraahim ilaahay la dardaarami gabdho muslimiinta eh ini gudniin fircawni ee liinka gudna gudniin oo yacni may la rahay sunni ee linka guda dareemadii oo liin dilna bani aadamnimadii oo la dhoora jaritaanjo iyo nidaamjo la dhoora gudniinka sunnada waa in laka gudaa gudniinka fircawniga waa in laku dhooridaa gudniinka jare iyo majara markamamow gudniinku waa jara aynu guday markan manxaytu rijaali gudniinka dhiniga magalka markilan feri waa waajib waajib oo min nabiyullahi maxamed alayhi salaatu wasalaam wataabiciin iyo khulafaa raashidiin nishankokoy tankara wayb waa dhiniga dumarka markii wal gudaleen saddex qeybood alan geebiyaa kulmaadway baan geebiyaase saddex qeybood aan geebiyaas kow horta way eraayaana mustaxabun ee waajibun eraayan culamada qaar lama wayba eraayaana mustaxabun waa sun waay in gabdhaha la gudo suno in gabdhaha la gudo waajibo culamo qaar eraas in culamada wayba eraayaana saas oo kale mubaaxun isku binaantoo la fado wal gudi kor oo la fado wal dhaafo kor markiinu urowna qaaradda africa una roogna oo khaasatan soomaaliya una roogna wayba eedanka badan wadankan soomaaliya una ku noolna gudniinka fircooniga nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam way baray xadiid muslaa ku wiri amara alkhitaanata bilaamayd wala gudaas wayba ka amaray ikhfadiiha falaa tanhaj fududeeya ambaabi'ida gudniinka fududeeya min xaysu nisaa'i dhiniga gabdho marka una fiirin nabag way beeray fududeeya gudniinka laakiin ambaabi'dan min beled somaal wadankan soomaaliyan ku neelno markii likoy wayba jirtay maamooyin badan oo walgudaayano gudniinka si xubun bani aadan la baabi'iyo mar wayba ku dhaladaase xad maamadii saas wal gud mararka qaar qisaaso qobdaas ilaahay bawale waa juruuxu qisaasun udubun wayba goytay xiban kumid jirki jibriil haddii xubintaas gibirtaas kumida adag goyti oo shareecan kiida tiirsid hada ku dhalade cafisa ku dhalade maya diya ku dhalade khitaanka fil islaam islaamka isgudowka waa maylay la sheegay magalka leh in la gudow banaadka maylaray wayb waa wal gudu kor wal dhaafu kor wal kutabo kor